Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland Marwo Cadar Cabdullaahi Ismaaciil Juraati oo xafiiskeeda kula hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in qoondadii haweenka ay ka heleen Golaha Wakiilada ee Jubbaland.
waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee sharafta leh ee jubbaland ee soo buuxiyey xibnihii een, haweenka een, gaarsiiyey meesha ugu fiican een, waxaa hadda ku jira baarlamaanka jubbaland waa sideed xibnood oo baarlamaan ah oo gabdho ah marka een, dadaal badan ay sameeyeen ayaanu ku soo gaarnay een, in maaragtay een, ay dhacdo een, muxuu ahaayey sideedaas xibnood ay soo galaan odayaasha waan u mahadcelinayaa siday inooga aqbaleen inay maaragtay hab- xibno fiican ay aan ku yeelano baarlamaanka Een, taas waa taas haweenka een, dadaal badanay ku jiraan waxay diyaar u yihiin inay maaragtay garab istaagaan dowladooda habeenii maalina way garab taagan yihiin Ee, taageerada ay u hayaan dowladooda iyo sida ay u garab istaagayaan waxaan aad baan ugu mahad celinayaa haweenka waxay ka qaateen lambarka ugu fiican ayay ka qaateen garab istaaga dowladooda iyo inay taageeraan oo doorashada ay ku qanacsan yihiin dhammaantood haweenku waxay diideen inaan maaragtay eh, firaaq uu no- yeesho eh, jubbaland aan doorasho la qabanin waa ku tashkiiliyeen dowladooda inay galaan doorashada si loo helo meel lagu hirto oo madax la la aado loo yeesho ma aqbaleyna in lagu dardarsado oo maalin walba la dhaho waa ku darsashaan samaynayna